waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraada s b s com au xariijin soomaali
madaxweynaha maamulka jubbaland ee doorashadiisu ay diiday dowladda dhexe ee federaalk axmed maxamed islaam axmed madoobe iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa ku sugan magaalada boosaaso ee xarunta ganacsiga maamulka puntland halkaasi oo shalay si weyn loogu soo dhoweeyey wafdiga madaxweynaha jubbaland axmed madoobe ayaa si hersaraha loogu soo dhoweeyey garoonka diyaaradaha ee magaalada boosaaso iyadoona soo dhoweyntiisu ay ka qaybgaleen madaxweynaha maamulkaasi puntland siciid cabdulaahi deni xubno ka tirsan labada gole ee maamulka puntland waxgaradka iyo qeybaha kala duwan ee bulshada magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari soo dhoweynta kadib ayay labada mas-uul si wadajir ah shir jilaaid u qabteen waxaana ugu horeyntii hadlay madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdulaahi deni oo isagu sheegay inay farxad u tahay in madaxweynaha jubbaland iyo wafdigiisii uu ku soo dhoweeyo magaalada boosaaso
bismi illaahi raxmaan raxiim waxaa maanta oo taariikhdu tahay bisha koowaad lix iyo tobankeedii laba kun iyo labaatanka magaalada boosaaso ee magaalada madaxda ganacsiga u ah puntland ku soo dhoweynay wafdi ballaaran uu hogaaminayo madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam iyo wafdigiisa waxaan aniga oo ku hadlaya magaca xukuumadda baarlamaanka garsoorka isimada iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ee maanta halka joogay ee soo wada dhoweeyey waxaan ku soo dhoweynaynaa madaxweynaha iyo wafdigiisa gacmo furan magaaladoodii iyo degaankoodii in ay yimaadaan waxaan ku faraxsannahay iyada oo muddadii uu xilka hayay markii ugu horreysay uu boosaaso soo booqday ay tahay dhowr jeeroo hore uu garow iyo gaalkacyo iyo marar kala duwan u yimid waxay noo tahay sharaf gaar ah maanta booqashadan magaaladan waxay u tahay sharaf gaar ah madaxweynaha puntland siciid deni ayaa xusay in labada maamul ee puntland iyo jubbaland ay yihiin maamuladii ugu horeeyey ee heer federaal sidaa darteed ay lagama maarmaan tahay in ay ka tashtaan wax ka qabashada xaaladda guud ee dalka iyo iskaashiga xiriirka labada maamul waxaan rajaynayaa sida lagu yaqaano madaxweynaha iyo maamulka jubbalandba iskarab istaagga midnimada soomaaliyeed iyo la dagaalanka argagixisada iyo horumarka siyaasadeeda soomaaliya qaybta ay ku lahaayeen inay sii xoogaysato runtii puntland oo mar walba dhismaheedii hore iyo doorashadii labaad mar walba garab taagnayd waxay weli u muujinaysaa inay garab taagan tahay horumarkooda iyo maaragtay horusocodkooda maamul inay qayb ka qaadato marar horena gacan weyn ka geysatay haddana waxaan rajaynaynaa jubbaland iyo maamulada kaleetaba maadaama ay ahayd maamulkii ugu horreeyey inay ka qayb qaadato dhismaha nidaamka federaaliga ah ee dalka soomaaliya uu qaatay waa nidaam ku cusub dalkeenna waa nidaam u baahan fahamkiisa u baahan wakhtigiisa marar badan waxay jubbaland iyo puntland ka midaysan yihiin ilaalinta federaalisamka xaqdhowrka xeerarka iyo dastuurka iyo geedi socodka siyaasadeed iyo la dagaalanka argagixisada intaasba waa meelaha ay ka siman yihiin waxaan rajaynaynaa in ay hormuud ugu noqdaan soomaalida inteeda kaleeto iyada oo magaalooyinka ama isteedyada qaybtood marxalado adag oo dhinaca ammaanka iyo dhinaca dhaqaalaha ay haystaan waxaan u rajaynaynaa horumarka ay labadaas maamul gaareen inay dhammaan ummadda soomaaliyeed gaarto hadalkeennu hadda waa soo dhoweyn iyo marxabaysiin waxaan rajaynaynaa muddada ay nala joogaanna wixii kaleeto arrimaha ku saabsan guud ahaan ee labada maamul iska kaashanayaan iyo guud ahaan arrimaha soomaaliyaba inaan ka wada hadli doonno saxaafaddana mal kale la wadaagi doonno dhinaciisa axmed maxamed islaam axmed madoobe madaxweynaha maamulka jubbaland ayaa mahadcelinta soo dhoweyntiisa kadib sheegay in madaxweynaha puntland ay ka wada hadli doonaan danta guud ee dalka soomaaliya iyo xidhiirka labada maamul ee jubbaland iyo puntland aad baan ugu faraxsanahay maanta inaan boosaaso imaado iyo inta ka muuqda iyo garoonkan ka soo degay baa igaga filan wax badaanoo laga baahnaa boosaaso si gaara weliba u ah marka laga hadlayo magaalada ganacsi ay u tahay puntland ka sokow soomaalida cusub waxaa la yidhaahdaa boosaasaa laga dhisayey markii uun jamhuuriyadda cusub hadda la dhisayey magaalaha boosaasaa inta badan saldhigu ah taa waa mid ay reer boosaasana mudan yihiin oo raba inaan aada uga mahad celiyo taarikhday ku leeyihiin intaa waxaa ii dheer waxaan ku nimid safar booqasho rasmi ah aanan jecellahay insha allahu inaan ka wada hadalno danta guud ee soomaaliya iyadoo puntland ay tahay hooyadii federaalka ilaaliyaha federaalka iyo sistamkan maanta lagu jiray dowladnimada ay gundhigu ahayd iyo isteydyada kaleba inaan isweydiinno bal maxaa dan guuda maxaa tu gaaroo labada isteyd ka dhaxaysa maxaa inala gudboonaan samayn karaa xaggee loo socdaa ma talooyin badan oo aan iswadaarsan karno iyadoo annaga jubbaland ood ogtihiin inay idinkana dambeysay wax badan oo khibrad iyo waayo aragnimahana aynu uga baahannahay puntland waliba magaaladan oo kale iyo ganacsigeeda iyo shaqadeeda iyo dekadaheeda iyo wax badan inaan rajaynaya inaan wax badan ka kororsan doono warku wuu dambayn doonaa haddii ilaahay yidhaahdo waxay ahayd inaan idiin mahadcelinno soo dhoweyntii madaxweynaha iyo xubnaha kale ee reer puntland oo dhan iyo gaar ahaan reer boosaaso waxaana rajaynayaa in kulankaani uu noqon doono mid taariikhi ah wararka laga helayo magaaladaasi boosaaso ayaa sheegaya in axmed madoobe uu halkaasi kulan gaara xalay kula qaatay madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdulaahi deni kulankaasi oo la sheegay in labada mas-uul ay uga hadleen doorashada labakuniabaatanka ilaa labakunikobyabaatanka iyo hanaanka kala guurka ee dalka xiriirka maamuladooda kala dhexeeya dowlad goboleedyada kale ee dalka iyo dowladda dhexe ee federaalka iyo qodobo kale waa safarkii ugu horeeyey ee axmed madoobe uu ku tago deegaano ka tirsan dalka gaar ahaan deegaanada maamulka puntland tan iyo markii mar labaad loo doortay xilka madaxweynenimo ee doorashadiisu ay shakiga gelisay dowladda dhexe ee federaalka cabdiraxfiid cabdisamad idaacadda s b s magaalada muqdisho
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad bodkastigaaga ka hesho